بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى العلة التاسعة وأما الصفة صفدي فتمنع هي صفدي ويديديسا الصرف صرفك يديديسا مع ثلاثة أشياء سدح شيء مع غوضي macal cadili cadiliga micigiisa ayay diidaysaa kamaa sida taqadama huwa maaga soo hormaray fii mathnaa iyo wa thulaatha dhahdoodii wa maca alalifi wannuuni alif iyo nuun macagood ayay diidaysaa bishardi an takuuna sifatu sifada inay ahaato shardigeeda calaa wasni faclaana faclaana wasankeedii bifatxi lfaa-i walaa yakuuna aysan ahaanin muanahuhu muanakiisii isimkaas calaa wasli faclaanata faclaana wasankeeda naxw sakraana oo kale waa kii shardiga laga helay faina muanahahu sakraana muanakiisii sakraa waay sakraa waay wanaxwu nadmaanin nadmaanin oo kale hee munsarifon waa mid sarfoomaayo maxaa yeelay liana mu'anahahu nadmaan mu'anadkiisii nadmaanatun way in kaana haddii uu ahaaday nadmaanka min almunaadamati isla faqitaan ama saaxiibtinimo wa maca wasni lficli wasnulficil macigiisii ayay diidaysaa bishardi an takuuna inay ahaato shardigeeda sifidii calaa wasni afcala afcala wasankiisa waanlaa yakuuna inuusan ahaanin isimkana muana waanlaa yakuuna muanahuhu muanahu lismi isimka muanadkiisin inuusan noqonin bitaayita tawtaniid naxw axmara oo kale waa kii shardiga laga helay faina muanahahu axmar muanadkiisii xamraau waa wa naxwu armalin armalin oo kale hee munsarifun waa mid sarfomaya maxaa yeelay liana muanahahu armal muanadkiisii armalatun way wayajuusu waxaa bannaan sarfu gayri lmunsarifi isimkiis aan sarfoomaynin sarfiintiisii ayaa bannaan lilmunaasabati liltanaasubi dheh munaasabo daraaddeed sida ka qiraa'ati naaficin naafici qiraa'adiisii oo kale salaasilan uu dhahay iyo wa qawaariiran qawaariira iyo walidaruurati shicri shicirka daruuradiisii daraaddeeda loo sarfiyo ayaa bannaan kii munsarif maalaynsarifka ahaa waayahay waxaan kusoo dhex jirnay isimkii maalaynsarifka ahaa ciladii ugu dambeeyaan maraynaa wuxuu leeyahay alcilatu taasica cilada afaraad ee cilada saqalaad wa ama sifatu sifadee fa tamnacu way diidaysaa way mancinaysaa asarfa sarfigii ayaa diidaysaa isimkii inuu sarfoomo ayay diidaa keligeeda miya maya maca halaathati ashyaaa saddex shay macagoodii waay shayyaalo saddex ah macagoodii ayay diidaa hadda asyaa ashyaa maaway maansarif waay walmaanicu loo mina sarfi maaway siiqatu ah alif taniid almamduuda ashyaaa siiqatu muntaljuma laba siigo ku imaanayay mafaacila ma tahay mafaa xarafka koowaad inuu kordhignaado kan labaadna kordhigna la rabay soo ma kan saddexaadna alif noqdo awehe mafaacilana ma aha mafaacilana maaha iska ilaaliya siiqatu muntaljuma see ku dhacay alif taniid wa iyadoo khilaaf dheer ka taagan yahay khilaaf waa ku jira laakiin sidaas way marka maca halaathati ashyaaa saddex shay macagoodii ayay la mancinaysaa oo la diidaysaa calamkii waa soo marnay lix macagoodii ayaa la diidayay soo maha sifada laakiin saddex lay way bes saddex macagoodii ayaa sarfigii la mancin ee la diidaysaa ko maxaa waay macal cadli waay macal cadli cadliga micigiisa ayaa la diidaysaa waay cadligan cadligii taxqiiqiga waay ma aha kii taqdiiriga kii taqdiiriga yaa wax la mancinaaya caalamka waa soo marnay kan sifada wax la mancinayo cadli haddaad maqasho cadligii taxqiiqiga ahaa waay laba meelood ay kala mareen iska ilaali marka maca alcadli cadliga mancigiisa waxa la mancisaa kamaa sida taqadama huwa maaga soo hormaray fi muthana wa thulaata fi muthana eh, fi mathna dheh muthana ma dhahay fi mathna dheh saa fi mathna laba labadii dhexdeed iyo wa thulaatha saddex saddex sidii aan kusoo marnay waay haddii markaa isimka a- ay u kulmaan sifinimo iyo cadali taxqiiqi ah sarfigii waa loo diidaya laba cil ayaa ku jirta sifinimada iyo cadli xaqiiqi taxqiiqi ah waay, cadli taxqiiqi ah mathna idan waa mala insarif wa thulaathan waa mala insarif ومع الألف ألف كي معيسي أيا من عينيسا إي والنون نون تيوي ألف إي النون معضوضة أيا لمن عيسى عدلقة مركي واحد لمن عينيسو بلا شرط واي مركي عدلقة صفة مركي عدلقة واحد معيس واحد لمن عينيسو بلا شرط واي شرط مرا واحد لو شرطين أي مجرتو لكن لبدا كله مركي واحد لمن عينيسو سدح الشيء واحد لمن عينيسو الله يسامحنا لبدا كله مركي واحد لمن عينيسو شروطه كل من عينيسو mid kastaba laba shard ayaa kula mancinaysaa laba shard mid kastaba marka alifi nuun markii la mancinayso shardigiisa feeri wa maca alalifi alifkii iyo wanuuni nuuntii macageeda ayaa la mancinaysaa bishardi an takuuna sifatu sifada inay ahaato shardigeeda ayaa kula manciis- kula mancisaa bishardi an takuuna sifatu sifada inay ahaato shardigeeda calaa wasni faclaana faclaana wasankeeda korkiis waay faclaan kelimada la dhahayo wasanka ah hee inay ku timaado sifada waay faclaan inay ku timaado sifada markii alif iyo nuun wax la mancinayso in ayada sifada nafteedii ay ku timaado calaa wasni faclaan bifathi lfa fa'da iyadoo la fatinayo fac waay waxaa la diidayaa fic iyo fuc fuclaan maya maalansarif ma noqonay kaasi ficlaanna sifada inay ku timaado waab yar tahay faclaan hadda laga hadlaa marka bifati lfa uu dhahay musanifkaba fa'da in la fatiyo faclaan la yidhahdo shardi koowaad waay kii labaad mookanaa walaa yakuunu haddii la dhaho waa sax walaa yakuuna haddii la dhahana ay an takuuna sifa ayay ku adafan tahay markaas waa la kordhi waa la fatiin karaa walaa yakuuna wa anlaa yakuuna waa inay inuu inuusan noqonin mu'anathuhu isimkaas mu'anadkiisii walaa yakuuna inuusan noqonin mu'anathuhu isimkaasi mu'anadkiisii dhidigiisii calaa wasni calaa wasni faclanata faclanata wasankeeda inuusan noqonin ay korkeeda maxaa laga wadaa shardi labaad waay shardiga labaad ee isimkan oo sifadaani wax la mancinayo oo alifi nuun ah in dhadigiisii aan ku imaanin calaa wasni faclanata ta ayadoo la socdo faclanata inuusan ku imaanin waay haddii calaa wasni fuclanata ku imaado munsarif uu noqonaa waxaa la rabaa marka calaa wasni fuclanata inuusan ku faclanata dheh inuusan ku imaanin waay calaa wasni faclanata inuusan ku imaanin hal rabaa labadaasi sharto ayaa loo shardinayaa shardigaani isimkan loo shardinayo waa shardi sarfi ah waay ma aha shardi naxwi ah waa shartu shardun sarfiyun waay walaysa shardan naxwiyan amase walaysa shardun naxwiyan amase walaysa shardan naxwiyan وليس شرطا نحويا ما دام وليس شرطا نحويا وليس شرطا نحويا نحويا ما هي وليس مركزي وصفه واي وليس هو شرط كان ما اهانين شرطا نحويا ساس مركز اذا شرط نحوي ما أها. هي وشرط صرفي اول صرف واي نينك صرفي اه واحد استعمال اي واي هذا waxaa laga yaabaa in culeys nagu noqdo faclaan iyo faclaanata maxaa waaye culeys way inaas dhahno waa laga yaabaa maxaa yeelay sarfigii maba gaarin marka intaasi qabso oo markii sarfiga aad gaarto ayaa waxaan wixii meesha aan kusoo marinay saanley may ahaayeen as dhihi doontaa insha allah hadda laakiin waxaa ku umaraynaysa wax culus inay yahay maadaama sarfi yahay fanni kale uu yahay meeshana waa la keenay wasankaasaa laga rabaahe intaasi qabso bis bishardi an takuuna sifatu sifadu inay noqoto calaa wasni faclaana bifatxi lfaa'i walaa yakuuna ay uusan noqonine mu'anahuhu isimkaasi mu'anadkiisii calaa wasni faclaana taa uusan noqonina loo shardinaya labadaas sharto waay naxw asagoo shardigii laga helay naxwu sakraana oo kale sakraana hada hee waa sifo marka hore maxaa yeelay sakraan waa nin ninkaas ayaa la sifaynaya soo maha inuu sakraansan yahay ayaa lagu sifaynaya sakraan waa sifo sifadaasi marka wasankee ku timaaday hadda calaa wasni faclaan sakraan ma jeeda waa isku mid sakraan faclaan waayahay markii saasay tahay ee isimkaanoo sakraan ah mu'anafkiisiin waxaa rabaa inuusan ku imaanin faclaanata markii dumar lagu sifeeyo isimkan inuusan ku imaanin faclaanata ta inuusan wadanin la rabaa waa kan asaga ku keeni sheegaya marka sakraan waxaa la mid ah cadshaan iyo qadbaan iyo waxyaabahaasi dhan waa isku mid faina mu'anahahu isimkan sakraana mu'anafkiisii sakraa waay sakraanata maaha faclaanata waa bala diidaya maano sakraana sakraanata lama ogolo sakraa saas waay hay jaa sakraanu jaa'at sakraa jaa sakraanu nin way soo ma nin sarqaansanaya maaday jaaءad sarqa ee sakra naag sarqaansana timaaday way dhacdaa soo ma dumarku way sakraamayna xilligaana joogo hadda hamar waa daran yahay waa sakraa way naag sarqaansan ayaa timaaday leedahay sakraana tuma dhehayso ra'aytu sakraa ra'aytu sakraana ra'aytu ra'aytu sakraan sakraana nin hadduu yahay gabar hadday tahay ra'aytu sakraa wamarartu bisakraana naag hadday tahayna wamarartu bisakraa saas le waay marka shardigii waa laga helay idan sakraana maalayansarif waaye laba cilo ayaa ku jirto sifanimo iyo ziyaadat lalifi wannuun ayaa ku jirto waaya wanaxwu nadmaanin nadmaanin oo kale hee munsarifon waa mid sarfoomaaya waaye tanwiin iyo hoos dhig aqbalaaya kasro aqbalaaya maxaa yeelay liana mu'anahahu mu'anaha nadmaan nadmaan mu'anadkiisii nadmaanatun ayaa ku imaaday ti la diid ayaa ku imaaday faclaanatun soo maa kaas marka malansarif ma noqonayo munsarif laakiin goorma in kaana huwa isimkaas haddii ka im ahaaday min almunaadamati isla faqitaan ama isla sheekaysi ama la saaxiibtinimo gaar ahaan markii dadku meel fadhiistaan oo khamrada isla cabayaan markaasay si fiican u hadlayaan sarqaansan yihiin loo isticmaalaa in kaana haddii uu yahay nadmaankii min almunaadamat min almunaadamati waay isla sheekaysi isla saaxiibtinimo xaggeed haddii uu ka ahaaday waaye markaas waa la sarfinayaa munsarif waay maalansarif ma aha kananta ii dhig wa maca wasni lficli wasnulficligii macigiisa wax mancinaysaa sifadii waay wa maca wasni lficli wasnulficl macigiisa iyo waxaas mancinaysaa asagna shardigu leey laba shard waa kana bishardi an takuuna sifada inay ahaato shardigeeda calaa wasni afcal afcala wasankeeda inay ku timaado ayaa shardi haddana sifadii inay ku timaado afcala calaa wasni afcala afcala wasankeeda inay ku timaado waay markii aan soo maraynay wasanulficilka waxaan dhahnay isimkii haddii ku imaado wasan ficilka gaar uu yahay maalansarif u noqona haddii uu ku imaado wasan asaga iyo ficilkii mushtarag ay ku yihiinna maalansarif u noqona markaasi dambe isimka mushtaraga ay ku yihiin wasanka mushtarag ay ku yihiin isimka ku imaado goorma baan dhahnay markii awalkiis huruufun aid ay gasho hurufun ayta markay gasho marka kii ugu horreeyey iisoo qabo muxuu ahaa axmed kaas keligiis waa intii kale kuma jiraan wasani afcal hamsada markii looga bilaawada waay intaas keliya w kii iyo meeshan kan la sheegay waa kaas marka haddii ku imaa ku timaado sifadii alaa wasni afcala afcala wasankeeda ku timaado ayaa shardigeedu waay ayaa ku manaynaysa waanlaa yakuuna shardiga labaad waa kana iyo waanlaa yakuuna inuusan noqonin muanahuhu muanathulismi isimkaas muanadkiisi bitai ta midku muanaoowey mid ta la xidhiisatay ta taniis la xidhiisatay inuusan noqonin waay labadaasi shardi loo shardi inuu ku imaado alaa wasni afcala iyo in ta aan noqonin mid la xidhiisatay ta taniis bita la xidhiisatay naxw axmara kii shardiga laga helay waa kana marka axmara waa kana axmar hadda waa maalansarif maxaa dhacay maxaa ku sugan laba cillo kow sifo axmar maxaa waaye guduud waaye soo maa ama casaan waaye casaan miya waaya waa wax qofkan ku sifaysan yahay soo ma horta waa sifo idan isla markaasi wuxuu ku imaaday calaa wasni afcal waaye axmar afcal ka hamse looga bilaabanaa bes kuwii kale ta looga bilaabanaya ma ya ama nuun kuma jiraan a kuma jiraan waaye taqlib iyo iyo narjis iyo yaziid waay intiis kuwaas kuma jiraan kan hore axmedkii oo kale waay maxaa yeelay fa ina muanahahu muanaha axmara axmar muanadkiisi hee xamaraau ta kuma jirto ma jeedaa dumar haddaad rabto aad tilmaamayso waxaad odhanaysaa hee xamaraau xamraatun ma dhahaysid waxaad odhanaysaa nin haddaad rabto jaaa axmaru wa jaaءat xamraau naa guduudana timaaday nin guduudana imaaday ama naa nin casa imaaday waa yahay sidaas way marka idan waa sifadii waxay ku timaaday calaa wasni afcal way ku timaaday isla markaasina hee te ta taniis muanadkiisi tautanis ma la xiriir lama xiriirsanin wanaxu armalin armal oo kale hee munsarifun isagana armal waa munsarif malinsarif maane waa munsarif armal armal waa qofa faqiirka ah baahan ayaa la yidhaahdaa ama ninka naag la-aan an waa la yidhahdaa labadaba maxaa yeelay liana muanahahu muanaha armal armal muanadkiisi armalatun waay naag haddii loo isticmaala la dhaho waxaa ku imaana armalatun waxaa la rabaa inuu ku imaado hee talaan ta haddii marba la imaaday bes waay munsarifuu noqonaya intaas waxaa kudhima ku dhammaaday marka isimkii maalinsarifka ahaa wayajuusu buu dhahay marka masale kale u galay wayajuusu waxaa bannaan hee sarfu gayri lmunsarifi isimkii munsarif keyrkiisii ahaa sarfoomadiisii isimkii maalinsarifka ahaa inuu sarfoomo oo munsarif noqdo ayaa bannaan waay hadda kor waxaa soo marnay isimka asagoo maalinsarif ah haddana sarfoomaayo soo maha maxay ahayn laba jeer ay ahaayeen al haddii gasho iyo idaafa haddii gasho waay labay ahayn soo maha laba kalena waa kaas afar jeer ayaa marka isimkii munsarif maalinsarifka ahaa munsarif noqonaya laban waana kuwana wayajuusu waxaa bannaan sarfu gayri lmunsarifi munsarifki keyrkiisii sarfoomadiis ayaa bannaan litanaasubi munaasabad darteeda u sarfoomo munaasabo gashay darteeda u sarfoomo oo sajci galay dartiisii u sarfoomo munaasabada waxaa loola jeeda hadda sajci waay sajci uu galay dartiisii inuu u sarfoomo dhici karta sajci maxaa la yihahdaa wasajcu fi fawaasila في فواصل في فواصل في النثر مشبهة باقية أم قافية في الشعر يا لهنا والمضى آه يا بيت الشعر يسكده والصجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر والصجع صجعي هي في فواصل فواصل دحديدا أيو أهاضي fi nahri nahriga dhexdiisi ayuu ahaaday ama fawaasishaasoo fi nahri dheh wasajcu sajcigii fii fawaasila fawaasisha dhexdeeda ayuu ahaaday fawaasishaasoo fi nahri nahriga dhexdiisi ahaaday nahr maahane waa nahri dhexdiisi ahaaday fawaasishaas oo mushbihatin shabahdo ama shabahday kaafiyatan kaafiye shabahday kaafiyadaasoo fi shicri shicirka dhehdiisii ahaatay wasankii shicirka shubahay wax shicir aan ahayn laakiin qaabkii shicirkii hee kaafiyadiisii isku waafaqsana la yidhaahdaa qur-aankana waa ku imaaday sidii meeshaani munaasabadaani la sheegi doono ahaadiitan waa ku timaaday asal ahaantiisiina sajciga waa iska bannaan yahay ilaa haddii la isku kallafayo ama arrimo kale sharciga khilaafsan loola jeeda maahane idan sajcigaasi daraaddiisii iyo mutanaasubkaasi daraaddiisii ayaa u bannaan yahay maxaa ka mid ah marka tana- munaasabadda ka qiraa'ati naafici naafici qiraa'adiisii oo kale u akriyay salaasilan u akriyay tanwiin waay salaasilan ayuu akriyay ayadoo la tanwiininayo waana qiraa'a mashhuura waay qiraa'a sabciya salaasilan hadda salaasila marka maxaa loo ma- maxaa loo tanwiiniyey horta salaasila maxay ahayd ay tanwiinta ka horta maalansarif soo maa salaasila calaa wasni mafaacila saas ay ahayd siiqatu mantul jumuuc waay soo maa aya haddii saas noqotay haddana waxaa naafic u aqriyay salaasilan tanwiinu saaray waa sarfiyey maxaa loo sarfiyey marka munaasabada ama tana munaasabada iyo ama sajciga ayaa la ilaalin ay ayaa ilaalin ay ayadoo la ilaalinaya waay oo sajciga muxuu yahay aayadaha ayaga ka dambe ka- ka dambeeyo kalimaadka mas aayadaha ka dambeeya ayaa ayad ayaa lalo lala fiirsanaya maxaa ka dambeeya salaasilan wa aqlaalan wa saciiran waay majeeda Aqla- kalimaadka ka dambeeyo ayaa munaasaba ahaan loola fiirsaday oo saas darteeda ayaa loo sarfiyey munaasabadaas marka in loo sarfiyona waa bannaan tahay iyo waqawaariiran oo kale aayadaha madahoodii iyadoo la ilaalinaya lasla fiirinaya qawaariiran kale ayadan midda ka horreysay ee loo fiirsanaya oo la shakal ay tahay marka munaasabadaasi daraaddeeda ayaa loo sarfin karaa qawaariira qawaariira maxay ahayday haddii ta- tanwiinta laga joojiyo maxay noq- maxay maxay noqon lahayday maalin sarfi calaa wasni maaha ee siiqatu mintal jumuc waay gaar ahaan calaa siiqati mafaaciila qawaariira mafaaciila waa saas ahayday laakiin waa la sarfiyey maxaa loo sarfiyey munaasabada aayadaha loo fiirinayo darteed tanaasuq iyo sajcigaasa la fiirinaya dhaheen ko taas waa mid mar labaad iyo walidaruurati shicri shicirka daruuradiisii darteeda loo sar- ayuu ku bannaan yahay loo sarfiyo iyo walidaruurati shicri shicirka daruuradiisii dartiisii lo- darteedii loo sarfiyo ayaa bannaan waay daruuratu shicr ayaa hee in loo sarfiyana waa bannaan tahay maxaa yeelay qofka shaacirka ah yuqtafaru lishaaciri maa laa yuqtafaru ligayri la yidhahdaa yuqtafaru lishaaciri maa laa yuqtafaru ligayri shaacirka waxaa loo dhaafaya oo aan loo qabsanaynin wixii keyrkiisii aan loo loo qabsanayo ama aan loo dhaafaynin isaga wuxuu fiirinayaa shicirka nadmigiisii waxyaabahaasi owsaantiisa u fiirinaa yuqtafaru lishaaciri maa laa yuqtafaru ligayri ninkii shaacirka ah waxaa loo dhaafaya oo aan loo qabsanaynin wixii aan loo dhaafaynin nin shaacir aan ahayn marka daruuratu shicri marka waxaa laga yaabaa inay keensato shay muns maalansarif ahaa in munsarif laga dhigo shicirka dartiisii isagoo wasankiisa la ilaalinayo Hmm? ka qawli imri ilqays dhe marka ka qawli imri ilqays ka qawli imri ilqays ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقال لك الويلات إنك مرجلي ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة قيبت بيتك نسكي قيبتي سروة فقالت لك الويلات إنك مرجلي فقالت لك الويلات إنك مرجلي فقالت لك الويلات إنك مرجلي إيه مركه shicirka waxaan dhahnay sidiis horta wuxuu leeyahay lix iyo toban wasan baxar dheh shicirka wuxuu leeyahay lix iyo toban baxar uu leeyahay baxar kasta marka oo wasan qaar qaab ah loo qaadaya ayuu leeyahay hadda marka beydkani wuxuu ku imaaday wasanka baxarka baxru dawiil loo yaqaano oo ah fucuulun mafaaciilun fucuulun mafaaciilun fucuulun mafaaciilun fucuulun mafaaciilun qaybta hore afar jeer lasoo celinayo qaybta dambena afar jeer fucuulun ko mafaacilun labo fucuulun labo mafaacilun qaybta dambena adana intii oo kale fucuulun mafaacilun fucuulun mafaacilun waay فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل ay ku imaana haddaba marka beydkaani meeshan ku qoran iyo wasankaas waxaa la rabaa in las waafajiyo xuruuftiisi ay sinnaadaana la rabaa haddaba waxaa la rabaa fucuulun mafaaciilun fucuulun mafa horta fucuulun mafaacilun laba iyo toban xaraf inay ka soo baxaana la rabaa fucuulun mafaacilun ta kalena laba iyo toban maxay isku yihiin afar iyo labaatan xaraf inta kalena afar iyo labaatan xaraf inay ka soo baxaan la rabaa marka waxaan rabnaa beedkaani iyo wasankaasi baxarkaas wasankiisii inaan isku fiirino ee fucuulun mafaacilun laba iyo toban see ku noqdeen fa'da waa kow caynka labo waawga saddex laamka afar tanwiinta ku jirto shan miimka mafaacil miimka ku jiro lix fa'da toddobo alifka sideed caanka sagaal ya-da toban laamka tanwiinta ku jirta laba iyo toban waay tanwiinta waa la tirina marka shicirka la joogo kan kalena saas waay haddaba marka facuulun mafaacilun iyo facuulun mafaacilun waxaan rabnaa beedkaasi qaybta hore inaan saarno masrac albeed wayowma dakaltu lkhidra khidra cunaysatin waxaa la rabaa afar iyo labaatan kelima inay ka soo baxaan xaraf dheha inay ka soo baxaan haddii can cunaysatin hee tanwiinteeda laga reebo waxay noqonayaan saddex iyo labaatan haddii lagu darana afar iyo labaatan xaraf al rabaa tanwiinta waa la tirina ogow hadda markan facuulun mafaacilun xaggee ku eg tahay wayowma dakaltu lkhid khid ay ku eg tahay khidra cunaysatin waa ka bilaabanayaa waa tiriya bal isku tiriya fiirfiiri hadhow insha allah jaas waay len wa yowma waawka koo waay ya-da maga waay labo waawdana saddex miimkana afar daalkana shan khaadana lix laamkana toddoba ta'dana sideed al aliftana sagaal laamtana toban khaadana kow iyo toban daalkana laba iyo toban soo maha wixii intaas ka dambe laba iyo toban aad ka soo saarta la rabaa dana hadda marka facuulun mafaacilun xaggee ku eg tahay beed markii loo fiirsho wa yowma dakaltu lkheed daalka soo maha meesha ku eg tahay mafaaciluna wixii meesha ka dambe waay saas way facuulun mafaacilun meesha facuulun mafaacilun inta kalena inti ka dambe la rabaa qaybta kale dhimana faqala dakal weylaatu inaka murjilin waxaa la rabaa ayadana afar iyo labaatan xaraf inay ku imaadaan suuq miisaama janis marka ad u heshaan haddaba marka meesha shaahidka xaggee waay wuxuu dhahay macna ahaan horta shaahidka hagee ku jiraa cunaysatin waay cunaysatin waa lahoos kasra ayaa tanwiina saaran waa hoos dhigantahay soo maa cunaysa waa magac gabar magaceedii waay gabar magaceedii waay waxaa la rabay gabar magaceeda haddii uu yahay maalansarif inay noqoto soo maahan waxaa laga rabay taaniif macnawi iyo alamnimo soo ma waa la hoos dhigay waxaa loo yeelay shicirka daraadiisi beedkan waxaas kale si aan dhahnayba ninkii la dhahaayo imruul qays oo aada udhib u dhib badnaa oo jaahiliga waqtigiisii joogay oo afka ka waalnaa afka ayuu ka waalnaa dadka maxaa la dhahay saddex waay mid afka ka waalan mid indhaha ka waalan mid ibta ka waalan saddexdaas mid afkuu ka waalan yahay wax allah wixii asaga wax dhaafaya ma laha eber uga dhigaa mid indhaha ka waalan yahay hindhihiisi eber waay midna ibtu ka waalan yahay ibtu mataqaanaan waayahay marka dadka saddexdaas aldhahay marka ninkan wuxuu ka waalnaa afku ka waalnaa wax shicir iyo nadmaga aada uga dheer u ahaa gabadhan waxaa la dhahay asaga ayaa ilmadeer ahaayeen cunaysadan asaga waxay ahaayeen ilmadeer ilmadeer ay ahaayeen oo ayadoo ilmadeer ahaayeen haddana wuu jeclaaday markii jeclaaday inuu jeclaaday la ogaaday waa laga qariya agteeda inuu imaadaba waa loo diiday waa laga ilaalinaya asagna aad u jeclaa markii saasay tahay si saas loo ahaa waxay ahaayeen dad baadiyo degan degaayo waxay ahaayeen maalin maalmaha ka mid a ayay guureen marka isaga iyo ayada iyo dadkii meesha degan hadda meesha way ka guureen meel kale ay u guureen dadkii xilligaasi joogeen markay guurayaan waxay fuulayeen geel waay ratiga qof kasta hal ah ee geel naf geel lab ha ahaado dhid ha ahaadee geel ayaa la fuulaaya lagu guuraya dushiisa la fuulaa dumarkana geelooda ku guurayaan raggana geeliisa ku guurayaan waa la guuray si loo socday waxaa la degay meel hoobaha ha lagu nastol dhahay haddana galabta in laga laga guuro la rabo meeshii haddii la degay dumarkana geesay degeen raggiina meel kale gees ayay degeen dhexdood waxa u dhexeeyay hood iyo dhir iyo geedo badan qaybta dumarka degnayday iyo qaybta ragga degnayday waxa u dhexeeyay howd hood meel yaqaana geedaha meel geedaha badan yihiin biyo degeen biyo fadhiisanayaan asaga marka raggii ma la degin meel duura keligiis degay raggiina mala degin dumarkiina lama degin meel duura u degay dumarka meeshood ma meel oo ballada ku taalay oo biyo ku jiraan oo lagu mamayranaayo oo lagu qabaysanaayo isaga meeshaas duurkaasaas ka degay meeshii haddii uu degay dumarka ayaa inta badan u dhow yahay waxaa ku jirto gabadhii asaga jeclaa meeshii kasoo tagay meeshii dumarka soo aaday wa wuxuu arkay dumarkii oo kulligooda biyihii ay ku dhex jiraan wax allaala wixii dhar ah ay qabeenna bannaanka ay kaga tageen hal mara uu orday wixii dharka meesha yaalay dhana soo ururiya ku dul fadhiistay wuxuu dhahay manta walle maanta dharkiini idanima siinaay ilaa hal hal aada usoo ba baxdaan mid kasta markaas dharkeedaan siiyo mahane kulligood waxay ku jiraan biyihii war ankaar allah kugu ridee saas ceeb waaye dharkaayna noo soo dhiib iska bax meeshan ka tag ma jirtuu dhahay waa la joogay biyihii ay ku dhex jireen way daaleen raggii waa iska rarteene waxay leeyihiin dumarkii waa soo baxayaane waa soo baay baxa idankana iska bax raggii wayba guureenba dumarkii meesha ku haysta asagan markii asar meelahaas la joogo ay waxay dhaheen warmiyaho ninkan wuu ankaaran yahaye meesha waa kula go-nee oo naag kasta dharkeeda ha aado soo qaadato ninkan ha u tagto waaya waa la isku raacay hadda meesha gaajo iyo dhiba dadku gabdhihii ku dhammaayay mid kasta waa soo baday si dharkaygi ho mid kasta waa soo baday si dharkayda hoo yaa ku jirhe ti isaga jeclaa ayadana iyadoo sidii a u timaaday dharkeeda siiyey marka haye dharkii ma qaadatan waa bila toofi waa fiican tihiin hadda haye niyo gaajo aan nagu dishay maanta gaajo ayaa nagu dhegina maxaan samaynaa ayay dheheen dumarkii ankaara kugu dhacday maanta meesha nagu lugoysay hashayda aan idan qalo u dhahay hashaydii aan saarnaa ayaa idan qalaya ka warama bal waa fiican tahay noo qal waay hashii u qalay waa la cunay ma la cunay he haa haye hala baxa waay haye ma bahaynaa haa alaabtay seelayaa lagu dhahay marka hashii idanka idan qaleeni alaabtii hashan markii hore i saarnayd ee maxaan ku sameeyaa saaslay maaha ma tahay haa waay haye alaabta waan kala goosanaynaa naag kasta waxba la siinaa ratigeedaa saaraysa adigana iska lugay haye qaata aniga maxaan sameeyaa lugay ma yeelayuu dhahay haye maxaa samaysaa to a la galaa kulaha saasaa ma jirto waay haye taa la galaysaa cunaysa cunays ma la galaysaa haye haye cunays saasaan leeyahay maxaa la sameeyaa maya ninkaan lama la galaayo ankaara ku dhacdee haddii kale meeshaan joogaynaa waay saas miya haa war waxa kuula galoo dhahay laakiin ratiga luguntiisii hore ha fadhiisto isag haye waayo hay waay waa la baxay ratigii luguntiisu fuulay wax yar haddii la socday saan loo fiishay lugihiisa soo maad inta kale waa u galayba wa yowma dakhaltu lkhidra marka kaas markaasu tirina ka sheekayna nin caadiya maahayn wuxuu dhahay marka wa yowma maalin ka sheekeey waay wayowma maalin hee ka sheekey dakhaltu aan u galay dakhaltu aan galay alkhidra howdajkii howdaj waa waaye midka ratiga lagu raraayo oo dushiisii dumarka la gelinayo waaye sanduuqi wayowma maalin ka sheekee dakhaltu aan aan galay alkhidra howdajkii khidra cunayzatin waay shaahidkant waay cunayza howdajkeedii waa dheertahay sheekada isaga hore usii waday intaasa ka ramaanig faqaalad waxay dhahday laka adiga laka alweylaatu helaag ha kuu sugnaadee inaka adiga murjiri mid i lugaysinayo ayaa tahay hadda meesha usoo galaybe meeshii ratiga luguntiisa u saarnay soo maaha wax yar kadub kora aaday gabadhii hawjadkeed u galay lugihiisa meesha keligeed ay ka muuquna la arkaayo hadda meesha in usoo galay haddana meesha waxaa waaye waxaas leedahay meesha ninkan soo galay ma joogi kartae istuur lama saarnaan karta ninkaani mar mar lugaynaysa war niyo inaad lugaysida rabtaahe hoog ha kugu dhacee deg iga deg waay ma jiro waa sasabay isaga sidii ayaa kula tagay bilay tawfiiq baabu nakirati falmaarif allah subhana wa taala